bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaryaha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo hamiin kasta kula dareersan warbaahinta warsan markii la ku reebo hamiinimada jimacada ee sabtiga hooydaas hamiinimo khamiiso iyo jimaca hooyda ayta taariikhdan iyo kaedinta labaatanka bilo lamaad sannada lamada kun iyo labaatanka qodobada barnaamijkaana oo ka kudhugun suu doontaan hooy ilaahay karaal nagadan weliba ku mid aha wasiirka dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku jawaabay su'aale iyo warsadeen dhallinyarada ku dhaqan degmadaasi kureed markiisu ku qayb galay kulan su-aal weydiin ee ha qaban qaabiyeen dhallinyarada ka dhaqan degmadaas barnaamijkii ku dhugun sii doontaan saasaata weliba barnaamijkan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagda magaalada muqdishona weliba laku obaday munaasabad laku xuso maalinta caalamiga ee afka soomaaliga barnaamijkii ku dhugun sii doontaan hoo ilaahay karaalnagda wasiirka walbarashada dowladda federaalk soomaaliya oo ku hadalay khudbadna ku jeediyey munaasabadaas saasaata weliba barnaamijkan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagda mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo bulshada ka dhaqan magaalada muqdisho kula qayb galeen xafladka eedan hamiinka dalxiiska iyo damaashaadka soomaaliya barnaamijkii ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagda guddiga mada bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya oo magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug geega gadaafuri ololaha waxaygelinta bulshada soomaaliyeed ee doorashada lamada kun iyo labaatanka barnaamijkaasiin ku gudbii doono qodobadaas iyo walaagahanizaaidintii barnaamijka ku guda jirnaiyo dhugunsada doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleeliya barnaamijkaasiin saarintana siin kula dareersahay dhinacsan aadan weliba gacanweyn ku jeysida haya cabdinaasir axmed mayo mar kale mar lamaad akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan hamiin faylin koolko kale akhyaariha ku dhowaada barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan hoosin qobod qodobkan koreeya barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug oo ku sugan magaalada baydhabo iyo weliba isu ku hadalay qorshaha shaqo ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug iyo walyaabihan qabsoomay muddadii xilka usu ku haayay wasaaraddaasi saasaatoon weliba wasiirkausu ku hadalay shirkii maalmugin dambooyey magaalada baydhabo ka dareeray ee shalay toylaha ka afmeeray een isku kooyan wasiirada xanaanada xoolaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya soona tilmaamay doorka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug iyo kala haaytay shirkii shalayha ka dhammaaday magaalada baydhabo wasiirka weliba waraysi la weeladay xasan laki
waxay uga dhigan tahay horta galmudug waxay ku taallaa xudunta soomaaliya waa meel istaraatiijig ah oo isku xirta laga soo bilaabo dekadda berbera ee somalilan iyo boosaaso dhinaca puntland iyo gobollada intooda kale ee soomaaliyeed dhammaan waxaa mara oy marin u tahay xoolaha ka yimaada etoobiya iyo sidoo kale xoolaha ka yimaada geeska africa intiisa kale waxay u tahay meel oo ay maraan oo strategic location ah sidaas awgeed waxay uga dhigan tahay dadka reer galmudug mashruuca halkan lagu daafurayey laguna qorshaynayey ee la yidhahdo ilet ee uu maalgelinayo midowda yurub islamarkaana ay fulinayaan hay-adaha faw iyo dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo ay fulinayaan waxay uga dhigan tahay galmudug runtii fursad weyn oo qaali ah oo qiimo badan oo wax weyn ka tari doonto baahida loo qabo gaar ahaan mashruuc wuxuu fokiska saarayaa koridoorka ama waxyaabaha la xidhiira kaabayaasha xanaanada xoolaha gaar ahaan xoolaha dhoofaaya oo maraya waddada waddooyinka kala duwan ee ama u socda dekadda berbera ama u socda dekadda boosaaso ama u socon doona mar dhow insha allahu tacaala dekadaha kale ee laga yaabo inay mar dhow galmudug yeelato iyo meel kasta oo xoolaha laga dhoofiyo runtii macno gaara ay galmudug u leedahay o aysan gobollada kale u lahayn maadaama ay tahay meesha xoolihii oo dhan ay marayaan ay tahay waddadaa oo ay ka gudbayaan laga bilaabo guriceel ilaa gaalkacyo laga bilaabo hobyo ilaa gaalkacyo laga bilaabo halkaa ay noqonayso marinkii caabudwaaq iyagoo ka imaanaya bariga galguduud iyo dhammaan qaybaha kale ee soomaaliya iyo gobollada hirshabeelle koonfur galbeed gobolka banaadir iyo sidoo kale jubbaland iyo ibin xataa kenya iyo etoobiya waa meesha keliya ee isku xidhaysa marka micna sidaasay leedahay galmudug waxay ka faa'iidaysan doontaa dhaqaale ahaan ay uga faa'iidi doontaa sidoo kale waxay uga faa'iidi doontaa in maadaama aysan lahayn infrastructurada kale sida ay labooro waaweyn oo aysan lahayn ila dhaqaale oo runtii xoog badan aysan lahayn ay labooradu aysan aad u shaqaynin dekad aysan jirin wadooyinkii aysan aad u shaqaynin mashruucan infrastructure ka abuurmi doono ama kaabaha ka abuurmi doono wuxuu noqon doonaa mid galmudug kaba miisaaniyadeeda iyo awoodeeda dhaqaale insha allah
يعني waxay fursad u yeelan doontaa galmudug iyo nasiibkii dadka xoolaha ka ganacsada xitaa ay helaan fursado ganacsi waxaan maqli jirnay abaaro deegaanadii ku dhuftay xooliyo qiimoodii hoos u dhacay tani marka waxay fursad u noqonaysaa ayaad leedahay in qiimihii ganacsigii uu sare u kaco xoolo yani la nooleeyey maadaama mashruucani nooleynta xoolaha uu ka mid yahay aad iyo aad xasan lakiyo waa sidaa mashruuc wuxuu focuska saaraya waxa yidhaha value chain oo laga soo bilaabo qofka xoola dhaqatada ah ilaa qofka consumerka ugu dambeeya ee isticmaalaya xoolaha intaa ayuu focuska saarayaa geeska africa oo dhan ayuu mashruucu saamayn ku leeyahay gaar ahaan soomaaliya ayuu saamayn weyn ku leeyahay marka galmudug meesha ay aad uga faa'iidi doonto waxa ay tahay maadaama ay ku taallo marinkii xoolahaasoo dhan ay ka dhoofi lahaayeen inay hesho infrastructureka ama kaabaha ugu weyn sida maxjaradii sida meelihii xooluhu ku nasa lahaayeen sida isbitaalladii sida meelihii xoolaha laga waraabin lahaa dhaqaalayntii xoolaha suuqyadii kawaanadii meelihii lagu daaweyn lahaa meelihii lagu tijaabin lahaa waxaasoo dhanaa noqonaya iyo xataa faraha lagu kontaroolo iyo meesha looga jaro warqadaha fasaxa ah maadaama ay tahay meeshii ugu dambaysay oo xooluhu ay ka dhoofayaan oo dekedii berbera marinkeedii noqonaysa ama dekedii boosaaso ama dekadaha kale iman doono dowladda federaalka ayaa kaalin ku leh midowgii yurubna waxay bixinayaan dhaqaalaha gelaya markii kugu horreysay oo adoo wasiira kulan noocan oo kale oo dowladgoboleedyada laysugu yeero oo aad ka qayb gasho oo aad gudbiso aragtida iyo weliba fikradaha ay qabaan dadka reer galmudug oo xoolo dhaqatay
runtii mashruucani ma aha mashruucii ugu horreeyey mashaariic badanaa jirtay oo hore loo fuli jiray laakiin mashruucani waa ka duwan yahay wuuna ka ballaaran yahay mashruucani waa mashruuc ay leedahay dowladda soomaaliyeed aragtidiisa kuna dhisan tubaha la sameeyey ee dowladda iyo bilarada tiirarka ku saraysan n d b nka oo national development branka iyo sidoo kale s r d fta iyo maxaa la yidhaahdaa marka wuxuu inlayn la yahay qorshihii dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu ay sameeyeen ayuu leeyahay hal abuurku wuxuu ka imaanayaa meeshii marka hore ay ka ahaa jirtay wax kor laga keeno hadda hal abuurka wuxuu ka imaanayaa wasaaradaha labadii maalmoodoo lasoo dhaaf waxaa laga doodaayey maamul goboleedyadu isku baryoorati maaha isku ma aha tusaale ahaan waxyaabaha u kala horeeya ama waxaan la yidhaahdo baryoratiska la yidhaahdo isku mid ma aha qolaba waxbaa u daran annaga tusaale waxyaabaha hortebinta leh ee galmudug waxaa ka mida waa uga duwannahay puntland waa uga duwannahay koonfur galbeed waa uga duwannahay qolo kasta marka halkan waxay u aheedeen meelay ku soo bandhiganayaan kow labo saddex afar afar muhiimadood oo lagu hormari karo xoolaha ha noqoto wax soo saarkooda ha noqoto xoolihii laftirkooda suuqoodii ha noqoto xoolihii dawayntoodii ha noqoto xoolihii kabkoodii ha noqoto waxyaabahaasoo dhan ayaa looga hadlayey marka waxuu uga duwan yahay waa mashruuc ka imaanaya bulshada ka imaanaya wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ka imaanaya dadkii galmudug oo hoos laga soo bilaabaayo kadibna baahideenna ka jawaabayo meesha marka hore ay ahayd in baahideenna loo soo fikiro waxay kor ay ka yimaadaan kadibna mashruucaasi raadkiisa la waayo maadaama marka oo laga yaabo inuu ku dhammaadaba waxyaabo logistic iyo diyaarado iyo waxyaaba la xiriira uu ku dhammaado laakiin hadda waxaa toos loo abbaari doonaa waxyaabaha aan gudugsannay oo hadda aan qorannay oo aan u aragna galmudug inay waxyaabaha ugu horreeya ay yihiin ayaa xoogga la saari doonaa
qaybogii hore barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertaan ururka dhallinyarada degmada xudur iyo weliba yoha qaban qaabiyana kulan su-aalo laku warsadaayo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cali dhuux muddo maalmeed safar shaqo kaga sugan magaalada xudur ee gobolkaasi bakool dhallinyarada kulanku ha qaban qaabidi waana su-aalo warsadeen wasiirka dhallinyarada iyo weliba su-aaloosha un badanaayeen doorka dhallinyarada gobolka bakool iyo keleyin wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo oona warsadeen su-aalo lamid ah ballanqaadyo horaan wasaaradda dhallinyarada yansuubidi dhallinyarada ka dhaqan gobolkaas bakoor ee ku tirsan dowlad goboleedkan koonfur galbeed soomaaliya dhanka horeyn dhallinyarada iyo weliba su-aalo warsadeena wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gureed weliba meeli ku hadalay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada xudur iyo kan gobolka bakoor sidoo kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo siina ku jawaabay su-aalogiyo warsadan dhallinyaradii kulankan haqaban qaabadi iyo markii dambe weliba uso hadallo dhiirigelin injeediyey dhallinyaradii ku qaybgalay kulanka su-aal weydiinta ee wasiirka dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee ku sugan magaaladaasi doorka kiikaana may may yacni kuqabada doonto ama may kinku ka aadan maadaama ada kureyti binoonisiidi una kiikaana mayna kinku ka aadan dhaqankaayna iyo una haddii unku tabaan haddana una binooni in ciyaari korna n ofisii ina furi doonto sheega sisa aana dheegay yacni dhanka shaqaalaha inay badayo irlahay way may koos gareyni may dhiraayse walanin banaa keli ani lawad askarawlay nagata tankel su'aalay lamaad way taa may may blank nin height oo yani oo badbaade oo yani oo circumference may nin height wasiir makin qorshaysan dhalinyarada oo kumad ayin shabaabka kajara makin qorshaysan dhalinyaradaasay sida dibdadsho reunification lanka suubi oo dhalinyaradaasay dhibaatada umatiga kahaan lanku badbaadi wasiirkana wayba weydiiyey ha yani may yani oo ni dhiirigeliyaasa ka haween ahaan may ni dhiirigeliyaasa intisi un sidii un horumar unu ka deeri lahayn dhammaan goboleed deeq waxbarasho la ku hele gobolka bokool makajarta deeqdasay waxbarasho ka dhalinyaro ahaan ada maykinkugu aadan maadaama deeq waxbarasho dhan banaanka leylaka dhiibsidow gobolka bokool handeeran hudur maadaama oo kajarta beesidii la ballan qaaday wasaaraddii adayna madaas an hayn hilkan reedkan ku koyti en may ku hayta war eh mayni mayla may baa hog inay ku hayta inta ka dhamaatay beesidii may ba jirta dhalinyaro badan oo wal habaradi hamin in leen si deegaankii sho walbadan ku fuliyaan deegaanka la meeyo koonfur galbeed en walaalada min qowdaas wal oo kule inta ka kaadayaan ama sabal oo adduunka in la diyaarsiyaa nagadaayaan waliba runtii amaanay hadafka go'aanka aad hadiyada oo haytay intii aday madaxweynaha isla garatangtay youth center magaalada xudur ka dhisa taasiitina eed iyo han dhawaayan waliba fadaanasi inka dhasta badan inta laga furo maadaama baahada dhabtay unu nihayta deegaanka ee ati inta leehl haroon dhalinyaro runtii unu baahadan iyo isha unu haga gudbiyaana aragtida uu ku maantaynaysa koynayha sada boorka buka gorinyisin araga haytaan kulun oo isog waraysi eh waana soo dhaweyn eh oo waxyaabo badan in iska jara mayl faday kulunka inti lunku hadala horumarada oo dhalinyarada qaabka laka sameeyay kore oo mayl eraagso talala ku jeedi la faday fikir la ku jeedi fikirkaas oo wasiirka na fadhiyo gudoomiyaha degmada na fadhiyo gudoomiye kuyanka gobolka na fadhiyo madan fikirkaas mayl faday fikir oo macquul ah qaabka dhalinyarada degmada xudur mas dhalinyarada koonfur galbeed la horumaray faday anti fikir oo dhalinyarada oo aqoonta la og oo kan fadhiyo ani wasiirka oo kamaana su'aal la weydiyo inuu goobjoog ku hano dhallinyarada reer xudur su-aal weydan iyada handhawaayana suuna way baan ka mahadnaqay siduusan ogolaaday aniguusa su-aal la weydiyo dhallinyaradiitis mas wasaaraddiitis dadka tirsanayo su-aal weydiyan han diyaar garoowi qaabkaasan ka mahadnaqay run ahaantii wasiiro dhan saas mee dadka bershian haata waa meelo bulshada iyoona inta un iskooyka ku ofsaday walaasma maanaa kuheshooda fadi runtii lanqabtahan eho war badan maanaa dawladda ka dhex jiray qaabo badan war badan ogu runtii aragtiye suusanka diyaar garoowi anka mahadnaqaana
walwiina gobolka ka kordhiidi dhiirigelin abaabul kixin bulsho intanba tan lamaad dhallinyarada inay koo sugaase shaqa abuura koo sugaas maadaama aad ku shaqeyso horumarintii dhallinyarada aad ku shaqeyso wax alla iyo wixii wasaaraddeedu quseeyo waxaa ballan qaadayaa gender balancing inaan ku dadaalo anaa gabdho badan dhalay anaa layga adag yahay waxaan ballan qaadayaa in aan idiin badiyo shaqada adinkaa idin kordhiy adinkan waxaan laga rabaa inaadan wiilasha colaad u qaadin oo walaalihiin waaye aabbayaashiin waaye adinka idinla dhasheen laakiin xuquuqda waa idin badinaynaa farsamo waxtar leh lacag u curin karto dawladda canshuur siin karto dalka horumar gaadhsiin karto isla markaasna waxaan rabnaa inaan saddexda gobol iyo siddeed iyo tobanka degmo inaan ka hirgelinno xarumo farsamada dadka lagu tababaro oo la yidhaahdo tivet centers annaga oo la kaashanayno wasaaradaha cross cuttingka nala leh waxaa la rabaa wasaaradda diintii awqaafta inay ka yeelato inay wacyigeliso wasaaradda amnigu waxay ka shaqaysaa sidii loo soo celin lahaa dhallinyarada oo loogu soo bin lahaa dhaqan celin wasaaradda shaqo abuurka waxay ka shaqaysaa dhallinyarada sida shaqo abuur loogu soo bin lahaa oo aysan shabaab u aadi lahayn marka waa sax annaga waxaan ka shaqaynaynaa in dhallinyarada marka ay helaan waxyaabaha bayoritiga oo ay wasaaradda u baahan tahay dhallinyaradu waa waxaan kala dagaalanay arrimaha inay aadaan shabaabka dhallinyaradu waxay u baahan yihin inay helaan waxbarasho tayo leh wasaaradda waxbarashada oo wasiir Cab- ma- madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigar inuu taagan yahay daba taagan yahay oo wasiirkeeda la yidhahdo kolkooliyow wuxuu madaxweynaha kala shaqeeyaa sidii iskuulaad iyo jaamacado tayo leh loo soo gaarsiin lahaa gobolkan iyo degmo walba deegaankan ku taallo aygiina iyo aragtidiina inaad ku soo gudbisiin iyada oo wanaagsan waxaani laga rabaa inaad deegaanka u ducaysiin ducada ilaah lagama quusto waxaa laga rabaa walaalihiin khaldan ee la marin habaabiyey ee shabaabka jiro inaad la hadashiin qalbiga uga ducaysiin afka uga ducaysiin waxaa la rabaa inaad madaxweynaha u ducaysiin waxaa la rabaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo madaalayaasha ah oo aa ogtihiin intay mushaar la'aan ku shaqaynayeen inaad u ducaysiin oo garab istaagtiin waxaa la rabaa kuwa hadda duurka taagan ee buuraha saaran inaad u ducaysiin oo garab istaagtiin waxaa la rabaa inaad tiraahdiin soomaaliya ha toosto soomaaliya gacmaha ha isqabsato soomaaliya ha guulaysato koonfur galbeed ha guulaysato adinkana guulay
haldoor group of company haldoor restaurant iyo hotel haldoor owalilingilowsinaayey habriiri goboobunu ku sugaani bulshada danigu watay haldoor group of company yakoy adijay gololow abow abow koy koy koy geek raashin anakiilijeereda kinshanayda dhamib raashin adiijiba deerta korkaynad kala dariiday waa kini abow ise
heyb
ya maya tan hey mey raashin bakasee haddan walida jirto haroogto basalkoytaygeed Ma jara.
koy harti oy dheekistaan abow ka arnastaafurlahun gurun habarteed kiinkariidi aan habartaas leekiyo inu walaalay habar maha iinkariin hungurugun magaayidu haldoor dheeraatulu furyakin dora haa haddii jey hadda aldoorka laakiin karihun gurun oo aanba megal karayaw haddii injay ilaah insaar habbaha nii ku tuseey oo beentay kaalaas waryaa kabaryeeri shan baas hilib shan abitaanku shan kan hunguro ajaa'ib lalag liyaabu ariirow kunow anu baydhow isla roogni laba ibeertun sida unfaydle suuradadle ajaa'ibtun badan ama intala kasoo biifalaha am suuq hunguruleyda kaame haan iridheefeen Suuq manas hunguruleyda kuley aamay naa sabuulja kiyaal maragaas waa ta moordada kataale moosata arigdaykiya arigtaas tamiro gaboobkun badan raaxada badan le anta walaagi ini runtay ihin maaragne ana aragi ana Habbaaya aragi madunga baa- maya maya ana Maay, meelminjaabo maay.
ana tira iskrooge abo qolkaas ridisfeeda banaawa hee ma dib inaawyan kaas kaasay ijaran restaurant haldoor iyo hotel haldoor hoodan dhawa ka daarta sidii hadiijay goloolohan adiiba dhatiale isku rooge ere doonte horumarka kooyan ka nisaabanaato restaurant haldoor iyo hotel haldoor haboogay handhooga ha ka daarmado restaurant haldoor wala isinku halaasan oo raashin le ee wayba ku mid ah bariis i baasto noonoo dhankaryaw busteeke waslad kalaankal iyo beer igudaar gooni dhankaryaw bay dhawaal horbanka aragna wayba kala kiinku dorona oo isinku halaasana baankeeg iyo biita bareeg ful eesh biisa iyo malwaahagaday shiwaarma shishalgadiisa shishooban aan jikin mindi iyo sambuus malaayo hilibile finger barosto istu fish shangahay fish mitun aluu iyo jikin aluu dhinaga cabitaanada sharaabka dibido iyo onay sharaabka guda sida careeb iyo mango sheeg milki sheek iyo baana sheek fafakiina dabaqeen iyo koltab maqaayidda mayba kale iyo siinhayte raashinkii gaarkahay oo linka talagalay xaflado siminaare iyo aroose haddana unguur dhiniga hotelka hundurmo raaxa leh habriir iyo goboob qolata berjo sariirosha nafareenga haani lamaaniyaalku haanonona fara hundurmo malkii gashgashaa hoteelka horshirilka qowda waxaa nu suurad badan haleeyo iyo weliba hafiis ingaare oo imaanada likiinkahaaya bu bulsho ay ku faa'iidaysaday restauranta haldoor iyo hotel haldoor restauranta haldoor iyo hotel haldoor iyo wayba yokuyaalana lagu baasi gaar ahaan idilingorada jari warsamadhoos ama wadi faahfaahina kula hariira taleefana nambaradiyo shalay eberli halshan tumishan todobaatii siyeed liidii sagaal eberli halshan konton i sagaal eber eber sagaalun i kow ama kaanka dambo warlii hal todoba todobaatili labaati siyeed labaati sagaal ama iimailka oo useeyey haldoor restaurant at gmail com haddaba bulshooy ballantaan wabaantiin ku faa'iidaysan restaurante haldoor iyo hotel haldoor haldoor haldoor haldoor
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qaybasha dhex ayaa isla deerna qiyaaray maalinta beriye ee weliba iyo ka eedanta labaati lamada bilo februaayo waana ka eedan maalinta xuska afka soomaaliga munaasabada maalinta afka soomaaliga oo la hormariyay geeg weliba ka qobsoontay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wasaaradda walbarashada dowlada federaalk soomaaliya oo ha qaban qaabiday munaasabadan iyo weliba ku qaybgaleen mas-uuliyiin ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano maamulka gobolka banaadir iyo bulshada ka dhaqan magaalada muqdisho munaasabadaas oo khudbad ku jeediyey wasiirka walbarashada dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi goodax bare iyo weliba isku hadalay muhiimada maalintan leta bulshada soomaaliyeed
shuqul kale oo tilaab kaleona sugayso oo meel noo taalo laakiin ooda dhacmeed siday u kala weyn yihiin u kala koreeyana loo kala qaada adaa la yiri bal horta aan lugaha isku duwanno luuqadii ugu muhiimsaneedon isku isku wargelin lahayn aan bal horta meel soo saarno aadaan soo dhaweynayaa talada ah in muxuu ahaa la mideeyo dadaalada af soomaaliga lagu hayo akademiyada aga muhiim weye aaday muhiim u tahay maxaa yeelay markii hooyadii af soomaaliga waa waa waa dalkeen waxaa lagaga hadlaa af soomaaliga kenya waxaa lagaga hadlaa jabuuti waxaa lagaga hadlaa ethoobia laakiin buddhig waxaa u ah dalka soomaaliya markii annaga aan miirka dhuminay een xabad iskula jeesanay ay arkeen dadkii nala lahaa luqadda in luqadii ay meel kasii dhacayso waxay go-aaniyeen inay usoo jeestaan way isku yimaadeen annagoo wareersanoo xabad wadnana waa noo yeereen waa laga wada tashtay akademiyadan berigaan albaabada iyo derbiyadeedu ma jirin meesha af soomaali lagu aasaas waa la tashay waxaa la keenay fikirka aga bal in af soomaali lagu waxeey waa la waday jigjiday joogtay jabuutiy joogtay marba meel la geeyey laakiin markii aan miir helnay oon caga dhiganay oo dowladnimadeena ay ka baxday kumeelgaarnimadii iyo waktigii dowlad la-aanta walaalaha nala wadaaga afka way soo rareen waxay yidhaahdeen waa kana meeshii ay ku habbooneed ayaan keenay madaxweynaha walaalkeenna hiil walaal ismaaciil geelle wuxuu ku sii deeqay lacag annagana waxaan ku deeqnay lacag iyo dhul laakiin guddoomiyaha akademiyada waa sax in la mideeyo oo meel laga wada shaqeeyo tafaaruq afka soomaaliga laguma waxayn karo dadaaladaas haddii ilaa yaraadana waa socdaan bil ka hor arrintaas jabuutiya looga doodayay insha allahu iyadana ur bay bixi doontaa muxuu ahaa madaxweyne cabjar isagu wuxuu volunteer garay inuu farantiga ka hor uu socdo waa hadda meesha af soomaali looga shaqeeyo oo soomaali ka baxsa waa ismaamuulka soomaalida galbeed ee etoobiya af soomaaliya xafiisyada looga shaqeeyaa afkaasaa taqaanin marka waa afkii wuxuu noqday af kobcayo waxaynayo dadkiisuna rabo annagaa duruuf kale noo diiday inaan waxayno insha allahu taasna waa laga baxaya xukuumad ahaan waxaan kol dhow dargal gelinaynaa inaan shaqaalaha dowladda ee qoraalada ka shaqeeya aan bal si gaara u tababarno si ee, muxuu ahaa documentska dowladda ee af soomaaliga lagu qoraayo af soomaaligiisu waxay qorxadaan kol dhow ee, dadaalkaasna waa wadnaa ee, jaamacaddaan hawshaas isla wadnay iyo akademiyada waan rabno inay ee, hormuud ka ahaato Ee, marka mar haddaa intaas midhahno maantay waa maalin xusid mudan Ee, waxaan bogaadinayaa akademiyada inay mar walba ee, aysan ee, wejigeenna aysan ka baaqanin ay ka maqnaanin maalinta intaa markaa idhaahdo waxaan rabaa mar labaad inaan u mahad celiyo ee, walaalkay bayle oo runtii asoo matalaayo ee, golaha wasiirada intooda kale ee, maantay ee, xoojiyey culayska ay leedahayna ummadda soomaaliyeed meelay kasta ay joogto u muujiyey waxaan u mahad celinayaa wasiir wasiirada ee, dowlad goboleedyada ee maantay ee, u soo safray usoo jiraalay inay maantay ee, hawshan ay dhexda ka taagnaadaan marka labaadna waxaan rajaynaynaa inay meelaha ay joogaan nin walba maamul goboleedkiisa maalintan oo kale oo ka xuso Ee, waxaan rabaa intaa mar haddaan iraahdo ee, inaan ee, idii ku dhawaaqo in muxuu ahaa ee, xafladdii ee, meeshaa noogu xiran tahay aada iyo aadaan umahad
Day Travel Agency. Dika Taweri. Dorata Irdi. Dor Lewako. Jalal Fay Lewako. Dulimat Raha Lewako. Dayor Usum Wato. Dawon Hamberkole Indesho. Wai Hadi Hadi. Dinahe. Hadik Soy Danta Hai Hello. Afrika Day Travel Agency.
لكن دوري تدوريها Wakawa Jalalay Kidanisho.
نيروبيا اندول فضائي Ardi Sababi Indarare.
وانا دايوريها مركويديه Warshada Dubagan.
بيضوا نيروبي Nairobi Baydhaba.
بيضوا اديس ابابا Addis Ababa. Baydhaba.
دولمات كسلكين دياريي Disoy Afrika Day Travel Agency.
حفيد كدي ترافل اجنسي wayba kale inta siinga suubiyay fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka سيوك بافا دم ودمشل turki qatar hindiya bangladesh kenya iyo uganda ساوث افريكا موزمبيق ملاوي ماليزيا تايلاند زامبيا ايو ويليب زيمبابوي baasaboorka lay dhiibidaa ما دفي سيدا لكن دياريو galantada koosaar lay daasada dhiibaa بوشي كفايدة سيدا day travel agency دي ترافل ايجنسي ويبا كلا اسم معاونة ام بي اي sino kasta bilisiyadan دي والبرش اولين كبهدون ودمشل ايه turkiya malaysia iyo uganda
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsada ay tan qeybashadhaha khiyaari mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano wasiiro iyo bulshada ka dhaqan gobolka banaadir iyo weliba ku qayb galeen xalay xafladii haqabanqaabday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya oo laku xusaayay hamiinka dalxiiska iyo damaashaadka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye oo ku hadalay xafladaas iyo weliba uusub ballan qaaday in wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya xoojii doonto sidii iyo hamuujii lahayti goobo dalxiiska ka habboon ee ka yaalan guud ahaan dalka soomaaliya wasaarad ahaan sidaa agaasimuhu sheegay waxaa farxad nooha caawa Een, annagu haddaanu nahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaan u taagannahay ee, rajada ummadda soomaaliyeed dagaallo badan iyo wakhti dheer oo soomaalidu ay ku soo jirtay colaado runtii micno darro ah kadib dalka soomaaliya maanta aad iyo aad buu runtii uga soo qabanayaa muddadii dheerayd ee ee ay ku jireen qaabab kala duwan oo nabadgelyo darro ah iyo dadka oo runtii ee, ay ku adkayd een, nolosha iyo nabadgelyada een, dowladda nabad iyo nolol oo magacaas oo u taagan labada wax ee soomaalidu maanta ugu jeceshahay oo ah inay nabad helaan iyo inay nolol helaan Een, wax aad iyo aad u badan ayay runtii ka qabatay iyadoo dowladihii ka horreeyena runtii qoriisu dhiib ay ahayd oo midibo meel soo gaarsiinaysay laakiin fursadda hadda dowladda taagan wax badan badan ayaa u qabsoomay waad ogeydeen een, laba bilood ka hor halkaa waxaanu ku qabannay een- een bandhiga laba maalmood oo bandhiga een dalxiiska iyo tourismka ama travel and tourism expo oo dhallinyar aad iyo aad u fara badan ka soo qayb galeen wax quruxsan wejiga quruxsan ee soomaaliya lagu soo bandhigay Een- een haddana ka- wasa- maaragtay qaybta dalxiiska ee wasaaraddu farxiya samaan iyo tiimkeedu runtii waxay qorshaynayaan markii sharcigii dalxiiskana laga ansixiyey ee golaha wasiirada ama siyaasadda dalxiiska horumarinta dalxiiska Een, waxay horumarinayaan oo hadda kadib sida ay sheegtay qaban doonaan barnaamijyo isdaba jooga oo dalkeenna oo ah goob dalxiis leh bad dheer oo afrika badda ugu dheer iyo dabeecad quruxsan oo caafimaad leh iyo beaches ama xeeb quruxsan oo dalka oo dhan meel kasta ay tahay goob dalxiis ilaahay ku manaystay xoolaha kala duwan ugaadhu inkastayna ka carartay xilligii dagaaladii sokeeye haddana ay tahay meel ugaadhu jecesha oo markiiba ay u soo noqonayso usoo dalxiis tegayso haddaynu nabadgelyada soo celinno Een, waxaanu doonaynaa inaan wejigaa wanaagsan ee soomaaliya ay leedahay adduunka tusno oo wararkii hore looga faafiyey ee ah dal aan nabadi ka jirin dal argagixisa joogto dal een, burcadbadeed joogto aanu bedelno ayaanu wasaarad ahaan u taagannahay insha allahu tacaalaa waana bedelmayaa horumar weyn oo xagga amniga iyo xagga soo kabashada hay-adaha dowladda iyo ayaa jira oo aan isleeyahay wakhti kooban waxyaalaha ka dambeeya nabadgelyada darrada iyo nolosha adag ee ummadda soomaaliyeed weli haysataa way isbedeli doonaan si fiican bay isu bedeli doonaan insha allahu tacaala Ah, waxaan runtii ammaanayaa hobollada waaberi een, dadaalka f- badan ee ay had iyo jeer ku bixiyaan farxad inay ummadda u soo jeediyaan wacyigelin u sameeyaan marka qaybaha wasaaraddu ka kooban tahay ee warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska kulligood waxay u taagan yihiin inay rajo abuuraan ummadda soomaaliyeed wax quruxsan tusaan ummadda soomaaliyeed akhbaar gaadhsiiyaan iyagoo kaashanaya dabcan warbaahinta een, gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta een, een, dowladaha xubnaha ka ama dowladaha federaalka xubinta ka ah oo iyaguna warbaahin fiican oonu si fiican u wada shaqayno leh marka een, halkan oo ah masraxan een, een, habeenno badan ayaad sidaan oo kale wax farxad leh ugu imaan doontaan iyadoo tiyaatarkii weynaa oo tiyaatarka qarankuna uu noo furmi doono dhowaan insha allahu tacaala oo kooxda eh, waaberi iyo kooxaha kale qaranku sidii la arki jiray ugu qaban doonaan riwaayado iyo majaajilooyin iyo wacyigelin kala duwan ay ugu qaban doonaan haddana habeenada qaar halkaanaan wax fiican ku qabsan doonaa waxaan u mahad celinayaa runtii labadii maalmood ee isku soo xigay aa lasoo dhaafay wasaaradda waxyaalo badan oo horumarina tababaro ayaa ka socday oo qaar ka mida maanta wasiir ku-xigeenku u xidhay Een, horumar weyn een, iyo muuqaal badan oo runtii waxtar leh ummadda soomaaliyeed waxtar u leh ayay wasaaraddu bandhigi doontaa bilaha soo socda insha allahu tacaala marka een, dhammaan tiimamka halkan caawa noogu sameeyey xafladdan dhaqanka ee quruxda badan xafladdan dalxiiska ee dh- quruxda badan Een, dalxiiska iyo damaashaadka maasha allah waxaa loogu magacaab daray xafladda ama cawayska dalxiiska iyo damaashaadka annagu halkan cambuulaan ku cunay iyo iyo bun marka dalxiiska iyo damaashaadka magac fiican weeye Een, nala damaashaada magaalada muqdisho iyo dalka oo dhan wuu dhammaaday xilligii madoobaa ee ummadda soomaaliyeed xilligii rajo la'aanta xilligii een, dagaalada iyo dhibaatada wixii ka dhimanna dowladdu gacan fiican ayay ku haysaa insha allahu tacaala laakiin dadka borarkiisu inuu soo noqdo dowladda la shaqeeyaan amniga iyo soo kabashada soomaaliya laga wada qayb qaato ayaan doonaynaa dhammaan intii soo qaban qaabisay xafladdan iyo intii ka qayb qaadatay habeenka dalxiiska iyo damaashaadka ee muqdisho aad baan idinku mahad
notayo darsan Dasan notayo.
dhantigud bulshoodii adeegadii daruuriga haayanga doodiyi murunki ku heri mayweeli nootaayo darsanga adeegsha diyaarnagadi dalsan nootayo deeg alashaniyo garsoor daacada maamulkan ku diiwan gadan nootayo dalsan kolweba ma induuwantaa in adeegowka bulshooda dad i beer baabuur hooshal galdaadsan amboomadoor la shal wareegasaan dhammaan hantida muguurtada eh marbahoo la shal wareegasaan helis dukumenti le hodhow halsingnagadaw haysin diyaariyo deera nootaayo darsan may kaloo siin la diyaareta diyaariyowka heer hoosaaneed ee shirkadoo io ururreemadaniga eh i diyaariyowka qoraale deemo la shalqaadow dardaarankii waleylamad eh shalay cidegsin i dukumenti aysin suubiyo seeda hor in diiraa nootaayo darsan dignin hori haysi doo alla ma ka geliyo dameerka isaar inti adiina kindeerna kolbahoo hanta ma guurtee la shal wareegasaan lidiigsida nootaayo dalsan maykiinka diyaar aha qabiiro qabridiyalee maamulka nootayaalka sada doctor sheekh xasan cabdiraxmaan kaaliye iyo weliba injineer zakariya cusmaan ibraahim zakiyare iyo weliba doctor maxamed cabdulaahi cabdi olin gordow kaafi intaasi inku badan oo adeeg bulsho ee iyo mayba kiinka diyaar aha nootaayo dalsan mayba nikayaale ha ka horjeedka ee hotel sydney ee magaalada baydhaba wali faahfaahin intaas dheer kula xiriir telefoon lambarada shale eberdi hal shan labaatan lama labaatan sagaal afartiili ama eberdi hal todoba kun
qayboginka dambe barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo isla deerna khiyaare guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya iyo weliba ku suganya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug iyoona geega meelaska daafuran ololaha wacyigelinta bulshada ee arrimaha doorashooyinka qaranka soomaaliya sannada labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo labaatan kowda oo qorshegaye in dalka soomaaliya kudhiida doorasho hal qof iyo hal eed guddoomiyaha guddiga doorashooyinka mada bannaan ee qaranka soomaaliya marwe xaliimo ismaaciil xaliim yarey iyo weliba iyo sharaxaad ku biiday barnaamijkiiyo geegaka daafuran magaalada dhuusumareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug kaasoo ah ololaha wacyigelinta bulshada ee arrimo doorashooyinka qaranka soomaaliya sannada labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo labaatii kowda ilaahayna aan uga mahad celinaynaa in aan joogno magaalada dhuusamareeb oo ah magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug sababta aan u joognana ay tahay qorsho dheer oo guddiga lahaa oo gobolladoo dhan uu ku maraayo oo hadda aan soo marnay hirshabeelle galmudug waa joognaa tiim kalena axadday baxayaan ay aadayaan waxaan soo marnay koonfur galbeed iga raalli ahaada tiim kalena waxay aadi doonaan ay hadda aadayaan hirshabeelle sidoo kale howlo kale oo badan howlo kale oo badanaa noo socda oo oo arrimaha doorashada ah sababta aan saas u yeelayna waxaa waaye waqtigii doorashada waa soo galay waxaa la socotiin sharcigii doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka inay ansixiyeen shalay ugu dambeysay in la ansixiyey inuu u dhiman yahay keliya saxiixii madaxweynaha oo asna dhowaan haddii ilaahay idmo aan ka codsanayno madaxweynaha inaan helno kadibna in la shaqo galo oo doorasho la galo sidaa hadda meeshaan wacyigelinta ka arkayseen qof kastoo muwaadina oo soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu codeeyo inuu codkiisa dhiibto doorashooyinka aan soo marnay waxay ahaayeen doorashooyin daruufaha ee nagu qasabtay soomaali ahaan ee ku qasabtay loo arkaayo dan alla ilahay in meel lagu gaaro meel waa lagu soo gaaray maanta waxaa la joogaa in la haysto sharcigii doorashada waxaan aada uga mahad celinaynaa labada aqal ee baarlamaanka waxaa loo gudbayaa midii ahayd sharcigii in lagu dhaqmo dastuurkii in lagu dhaqmo sharcigii xisbiyada in lagu dhaqmo sharcigii guddiga doorashada in lagu dhaqmo in lagu dhaqmo xeerarka iyo iyo nidaamyada ka farcamaya shuruucdaasayto oo doorashada lagu dhaqi doono ma ahan magaalada dhuusamareeb keliya ma aha galmudug waxaa noo bilaabanaysa silsilad dheer oo degmo degmo degaan degaan aan u tegayno oo guddiga doorashada uu wado waxaa isweydiin kartiin guddiga doorashada magaaladuu yimid shiruu noo qabtay madaxdii dowladda ama heer dowladeed ha noqoto ama heer gobol ha noqoto ama heer degmo ha noqoto ma joogaan waxaa waxaa idiin sheegaynaa shirkan waa shir ummadda soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed ee galmudug ku nool shacbiga dhuusmareeb ku nool iyo guddiga doorashada iyo guddiga doorashada wax dhex yaalla waaye waxaan wakiil uga nahay ummadda soomaaliyeed inaan u qabanno doorasho xaq ah oo xalaal ah oo qof kasta uu awood u yeesho in uu uu xaqii doorashadiisa galo hal meel aa weli naga dhiman oon la gaarin qof kasta inuu meeshuu rabo iska sharaxo taasoo aan weli iyadana tallaabadaas ay noo dhiman tahay oo noqon doonta jidku inuu hadda furmo bal marka hore qofka qof kastoo soomaaliya inuu codeeyo kadib haddana sanadka afar sano kadib waxaa imaanaysa qof kastoo soomaaliya inuu meeshuu rabo iska sharaxo iyo xisbiguu rabo inuu iska sharaxo waxaa xoogoobi doono xisbiyada xisbiyada iyo nidaamka ay yihiin waa idiin sharaxi doonaa ayagana iyo sida loo galo siday u dhaqmaan
guud ahaan khiyaari barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan oo aanu maxamed cabdiraxmaan cabdulasin la dareersiyaayay soo saaristana gacan ku jeysadii wadaagkii xasan laki dhinaca farsamadana eednin ku xaqabtiraayay cabdinaasir axmed mayo weliba siin kugu tawaanay dhammaantaan oo isku duuban sidaasi ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu